tartanka qur-aanka kariimka ah ee degmada ufayn ayaa lagu soo gebagabeeyey masjidka caa-isha ee degmadaasi tartankan oo ah mid loo qabtay ardayda dhigata madaarista degmada ufayn sanad weliba bisha ramadaan ayaa waxaa maalgeliyey shirkadda dallis guruuba waxaan ka qayb galay munaasabadda lagu soo gebagabeynayey culamaa udiin macaalimiinta dhiga madaarista degmada waalidiin iyo martisharaf kale axmed maxamed cismaan oo ah guddoomiyaha guddiga tartanka qabtay ayaa ka warbixiyey muhiimadda tartanka loo qabtay maanta waxaan u fadhinaa barnaamijkii tartanka qur-aanka kariimka ay maalgelinaysay shirkadda dallis way noo soo gabagaboobay waxaa lagu dhawaaqayaa waa natiijadii intaa kadib waxaan u raacsanayaa maadaama uu barnaamijku ahaa barnaamij sanadla ah oo socday sanadkii saddexaadna la marayo sanadka waxyaalaha soo kordhay iyo waxyaalaha la rabo in sanadada soo socda lagu daro inaan iclaamino sanadkii wixii soo kordhay wuxuu ahaa sanadka waxaa lagu gareeyey kitaabka oo dhan soddonka jis bifadlillaah alxamdulilah oo ku guulaysana inaan gaaro sanadka soo socda waxaan rabnaa inaan gaaro maadaama ay barnaamijku ku koobnaa degmada ufayn keliya inaan gaarsiino degmada daafaheeda oo tuulooyinka kale oo degmada hoos yimaada inay ka qayb galaan sidoo kale waxaa soo kordhay sanadka ardayda tartanka gashay ee kaalimaha u horeeya kasoo muuqatay inay ka qaybgeli doonaan tartanka puntland oo dhan ee garowa ka dhici doona iyagana waxaan ku boorinayaa inay u diyaargaroobaan macallimiintooda iyo ardayduba insha allah taasina waa arrimidii noo soo kordha insha allah inay ka qaybgallo degmooyinka puntland waxaana keenay waxaa weeye inaynu ogaanay mustawaha aynu joogno waana bifadlillaah alxamdulilah ayaa leenahay qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa xusid mudan hannaankan sharafta leh oo sababay qur-aanka kariimka in lagu tartamo ciddii soo qabanqaabisay oo ka dambaysay oo wakhti gelisay oo barnaamijkaa diyaarisay oo xafladdaa iyo tartankaa sababta u noqotay waa u mahad celinaynaa ilaahay baa mahad u sugnaatay marka labaad waxaan si gaara u xusaynaa maderisooyinka saddexda ah oo ardaydoodii ay ku tartamayaan qur-aanka kariimka ah maadaama magaaladu ay ballaaran tahay oo aan ogahay inay ilaa toban maderiso ka furan tahay haddana la ii sheegay saddex inay meesha ku tartamayso si gaaraan ugu mahad celinaynaa ardadaas iyo macallimiinta wax soo bartay oo kaalinta hore soo fadhiisisay wax kasta oo ummaddu ay ku tartanto haddee oo xaflad loo dhigo waxaan u malay tanu waa tii ugu nasiib badnayd waana tii ugu khayr badnayd
waa shahr qur'aan oo ilaahay noo sheegay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan waa bisha caalamka iyo adduunkaoo idil qur-aanka laga weyneeyo tartamada iyo subacyada xifdinta waxyaabaha kale o dhan meel baa layska dhigaa waxaa la wariyaa imaamu maalik oo madaahib ee culimmada waaweyn ka mid ahaa oo madhabka maalikiyada ninka ka soo farxamay ahaa in duruusta iyo kitaabadu akhrin jiray inuu joojin jiray bishaas qadarin iyo weynayn uu weynaynayo kalaamka ilaahay waayo bisha iyo qur-aanka xidhiidh baa ka dhexeeya
kolay dee hadalkaygu laba uunbuu daaran yahay galabtii waa hambalyeyn iyo u mahad celin runtii tartanka quruxda badan ee socday muddada laba beriga khamiistii jimcada waxaan is odhan karnaa waxyaaba lagu tartamo wixii ugu fiicnaa runtii si gaara waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo guddiga qabanqaabada tartanka qur-aan kariimka